alxamdulilah raxmadda say u da'da xoolaha way fiican yihiin ari iyo geelba way fiican yihiin allah mahad iska leh markay abaarta lagu jira xoolaha wax kam dhahayaba ma jirin naf noola suuqa la keenayana maba jirinbo ninka suuqa keeno iyo midka maaragtay suuqa joogo gadanaya labadaba mid niye u haya ma jirin laakiin hadda alxamdulilah kan keenana niye buu hayaa midka gadanayo laftiis niye buu hayaa alxamdulilah hadda si fiican ay maaragtay u kala degan tahay xareed jaale cismaan alxamdulilah waa iska fiicanna xareer dadka ku nool baan ka mid ahay dadka xoolaha ku gadana waan ku jiraa alxamdulilah nin hubarwaaqaa dhacday abaar xun baa la soo maray abaar tuxmeeda la soo maray waxaa weeye isbeddel weyn baa hadda iyaa imaaday oo marka hore waxaa weeye ariga adoo iska haya ariga leesooyinka wax wax ku dhihi jiray ma laha nin walba wuxuu ku dhihi jiray intaangeel kii dhaqaal u gadan jir- rabay rabay wuxuu ku dhihi intaangeya meelaan ku dhaqaaleen ma laha kii rabay inuu macnaha haddii ilaah yidhaahdee uu qoloy u gato wuxuu ku dhihi meelaan geen ma laha meelaan geen ma lahu ku dhahaya marka waxa weye alxamdulilah intuu hadda dhibcan u dhacay barwaaqa dhaqan oo biyo wey hadda dhul ku jiro ariga isbeddel weyn baa ka dhacay alxamdulilah ridii afar la gadi jira hadda lix bay maraysaa orgii la gadi jiray saddex kun hadda afar buu marayaa xoolaha waa- waa isbedelay Ee, ayaan hore waxaa waye ariga mataqaanaa laba kun shan boqol saddex kun ee, kun shilin heerkaasuu gaaray arigii arigii meesha waa soo noolaaday hadda ariga hadda oo laba kun- laba kun shan- shan boqol lageli jira hadda waxaa weeye lix kun toddoba kun shan kun buu marahayaa taas waad fahmaysaa in macnaha ay barwaaqo ay tahay waad fahmaysaa xoolaha iibka geela waa soo noolaaday geela iibka waa qaali hadda waa qaali qurbicii la gedi jiray shan iyo toban hadda wuxuu marayaa labaatan iyo shan buu marayaa wuu- wuu qaaliyoobay taas waxaad fahmaysaa inuu suuq isbedelay waxaa waaye dadka eh, waa waa ilkumiiro Eh, markii eh, la wahmo oo abaar ay dhacdana xoolaha way dhacaan markii oo aba- barwaaqo ay dhacdana waa- waa- waa la qaal- waa soo qaaliyoobaa horta magacayga waxaa la yidhaha axmed sheekh maxmed barre oo ku nool ereyadan xagadheera suuq marka alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ama hadda ilahay wax la soo koobi kara ma ah waan nimcaysannay ee, toban beri oo hadda ka hore wixii aan ahayn wax si aan sidaan ahayn si ka si ka bedelan baan noqon iyo ilaahay naga dhig tobanka beri hadda wixii ka horreeyey dadka kulli loor baa dhabarka ka saarnaa xoolaha suuq ma lahayn ee, ganacsi ma jirin wax kala socda ma jirin waa la qoobsanaa alxamdulilah wixii toban beri hadda ka dembeeyey nimcad ay ilaa- ram- raxaam- raxmo ilaahay baan helnay waan qabownay xoolihii way noolaadeen hadda kulli way madowsanahayaan raashiinkii la gadahayay iyo waxay waa laga baxay gelleydii la shiidahayay iyo cawskii la gadahayay nin walba hadda iskiis wax u dareersaday suuqa neefkii la keena caata ha ahaado ha noolaado neef alla neefka suuqa la keenana lacag ayay leeyihiin xoolaha isbeddel weyn ayaa dhaca waxaan kuu sheegayaa xoolaha sida hore ma aha saacaddan aan- aan aan joogo muurka naftii dhaaraha hore waxaa la siisanayay toddoba boqol haddana masaakan waxay joogaan laba kun iyo shan boqol raxmadda ilaahi waa waasac oo alxamdulilahi rabi alcaalamiin inkastoo dhibaatada taalla suuqa aad arkaysa hayo dhibka xoolaha say yihiin aad arkaysa ee aad caadatu yihiin oo wax dhaqaalo gala warkooda aan jirin oo wax dheef gala aan jirin wixii saa ay shalay waxay joogeen daraadtii ka horreysay waxay joogeen toddoba boqol raxmadda ilaahay inay qo- inay fiican tahay waxaa kuu daliil maartay saaka waxay joogaan laba kun iyo shan boqol ilaahay baa mahadla gaara iibkiisa Ee, wax weyn baa maalmahan adiga saddexdan beri iska beddelay waayo awal hore xoolaha waaba laga shakisanaa meel adley ahaayeen neefkii labaatan kun awal hore lagu gadanayay hadda soddon kun waaye kii soddon ahaa afartan waaye kii toban ahaa labaatan waaye noocyahaasoo hadda geelkaanu marmaraya hadda geela ma xuma hadda beeciisa waa lama hawada ma ma xuma hadda saacaddan waxa isku dhow maaha ayaamihii hore khatar baaba lagu jiray dad iyo duunyoba waa la waa la khoofsanaa jaha ilaahay khoof ma lehe ayaamahaanna haddee alxamdulilah ilaaha mahadle xoolaha hadday xun yihiin hadday fiican yihiin geel hadduu yahay hadduu ari yahay way gadmaan ilaaha mahadle waa wax hadda isku dhow ma aha